dowladda soomaaliya ayaa maanta aas qaran magaalada muqdisho ugu samaysay fanaankii caanka ahaa ee maxamed suleymaan tubeec oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada ravensberg ee dalka jarmalka allahu naxariistee maxamed suleymaan tubeec waxaa lagu aasay qabuuraha dugsiga sare ee booliska sahre cabdiaxmed ayaa inoo haysa warbixintan naxashka allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubeec waxaa siday diyaaradda turkish airways oo ka soo qaaday magaalada istanbul ee dalka turkiga kadib markii meydkiisa horey looga soo duuliyey magaalada ravensberg ee dalkaasi jarmalka oo uu ku geeriyooday maalinkii talaadadii ciidamada baamboyda qaranka ayaa si buuxda u maamuusay meydka maxamed suleymaan tubeec markii laga soo dejiyey diyaaraddii siday intaasi kadib waxaa meydka loo qaaday xabaalaha dugsiga sare ee booliiska ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu aasay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa soomaalida uga tacsiyeeyey geeridii ku timid fanaanka maxamed suleymaan tubeec oo si weyn loogu naanaysi jiray boqorka codka magaca madaxweynaha iyo magacayga iyo magaca xukuumadda waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel kastoo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba waxaan uga tacsiyeynayaa geeridii ku timid marxuumkii hadda aynu aasnay magaca weyn iyo sharafta weyn ku lahaa ummadda soomaaliyeed maxamed suleymaan tubeec maxamed suleymaan wuxuu ahaa nin soomaalidu jar iyo weynba ay yaqaanaan oo ay ku yaqaanaan doorkii uu ku lahaa runtii asaas udhigidda qarannimada soomaaliyeed dhinaca fanka iyo suugaanta iyo wacyigelinta ummadda wuxuu ahaa runtii nin qaatay magaca boqorka fanka soomaaliyeed magaciisuna runtii ummadda soomaaliyeed aan ka zuuli doonin wakhti dheer ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in soomaalida aysan iloobi doonin dadka dalkooda waxtara kulankan maaska ah ee soomaalidoo dhan isugu timid wuxuu tilmaan u yahay sida qofka soomaaliya dalkiisa u halgama aan loo ilaabayn oo loo ixtiraami doono oo loo xushmayn doono waxaan horgeyn doonnaa golaha wasiirrada deg deg shirkiisa ugu horreeya maamuuskii loo samayn lahaa maxamed suleymaan go'aanka ka soo baxana waa ummadda soomaaliyeed way maqli doontaa haddii alla waa mahadsantihiin waxaa kale oo aaska iyana ka qayb galay madax kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo fanaaniin ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubeec fanaanada hibe maxamed guddoon hibe nuura ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay ilaahay naxariistii janno allaha ka waraabiye maxamed suleymaan sida loogu qiirooday sida loogu soo ururay sida loogu duceeyey shanta soomaaliyeed meelay ku nooshahaybaan ducada allaha u aqbalo dowladda soomaaliyeedna waxaan uga mahad celinaynaa sida geesinimada ah waddankoo dagaal ku jira ay u aaseen ayaan uga mahad celinaynaa shacbiga soomaalidana ducaday wada duceeyeen baan uga mahad celinaynaa isagana naxariistii janna allaha ka waraabiyo qabrigiisa allah u nuuriyo nebigiisa allah ku xidhiidhiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ugu dambayntii waxaa isna goobta aaska tix sagootina ka mariyey abwaan cabdulaahi faarax warsame lagjar bulshadayda gacalkaay boqorkii codkaa go'ay geeridu xaq weeye godka naanta lagu riday galabtii la joogaba kolba ruux galbado oo haddii gadowgu daayana geeri aanay dayseen ayay ajashu goysaa naftu ay ka guurtaa gebilkana madow iyo maydgegan ka yeeshaa waa xaalad guudoo rabbi nagu gareeyo dunidaba gunteedaba kolay geeda baxay tahay nafle kuma gabbanayee qofba goortii buu tegi